wareegto cusub oo uu soo saaray madaxweyne mursi ayaa lagu sheegay in madaxweyne mursi uu bedelay dhammaan qodobada muranka dheliyey ee uu horay u soo saaray wareegtada cusub ee ka soo baxday madaxweyne mursi ayaa timid kadib markii madaxtooyada masar kulan saacado badan qaatay ay ku yeesheen madaxweynaha hogaanka azhar sharci yaqaano iyo madaxda toban ka mid ah axsaabta siyaasadda ee masaarida doctor maxamed saliim al cawa oo ka mid ahaa qareenada ka qayb gashay kulankaasi ayaa warfideenka u aqriyey wadeegtada madaxweyne mursi qodobka koowaad ee wareegtada waxaa laga laabtay wareegtadii hore ee soo baxday taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatanka nofembar ee sanadkani wixii maanta ka bilowda sidoo kale wareegtada cusub ee madaxweynaha masaarida ayaa lagu sheegay in aftida dastuurka qabyada ay dhacayso wakhtiga loogu talagalay ee shan iyo tobanka diseembar ee sanadkani sida lagu xusay wareegtada cusub ee madaxweyne mursi haddii natiijada aftida loo qaadayo dastuurka cusub ee masar uu noqdo maya madaxweyne mursi ayaa dib u soo dhisaya guddi cusub kuwaasoo soo diyaarinaya dastuurka cusub
محدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 haddii ay dhacdo in dadka codaynaya ay ogolaan waayaan dastuurka cusub ee loo codaynayo maalinta sabtida ee shan iyo tobanka diseembar ee sanadkani madaxweynaha waxa uu ku baaqayaa saddex bilood gudahooda doorasho guddi cusub oo diyaarinaya dastuurka waddanka oo ka kooban boqol qof oo lagu soo dooranayo doorasho xor ah oo si toos ah مكونة من 100 عضو انتخابا حروا مباشرا qodobada kale ee ugu muhiimsan wareegtada madaxweyne mursi xalay soo saaray ayaa ka mid ah in baaritaano lagu sameeyo dadkii geeriyooday ama dhaawacmay intii ay socdeen banaanbaxyada rabshadaha watay ee iska soo horjeeday ee ka dhacay agagaarka madaxtooyada masar taasoo baaris ay ku samayn doonto xeer ilaalinta guud ee waddankani masar dhinaca kale george isxaaqa oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga adasuura oo ka mid ah isbahaysiga badbaadada qaranka masar ayaa sheegay in maanta ay yeelanayaan kulan ay ugu tashanayaan wareegtada cusub ee madaxweyne mursi uu soo saaray si ay uga qaataan go-aan midaysan madaxda isbahaysiga badbaadada qaranka ee masar oo ay ku jiraan siyaasiyiin caan ah sida maxamed albaraadici caamir muuse iyo xamdiin sabaaxi ayaa ka baaqsaday ka qaybgelidda kulanka madaxweyne mursi uu la yeeshay qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda iyo xeldheerayaasha dhinaca sharciga ee masaarida arrimahan ayaa imaanaya iyadoo shalay warmurtiyeed ka soo baxay ciidamada qalabka sida ee dalkani masar lagu sheegay in khilaafka siyaasiga ah lagu dhammeeyo wadahadal oo marnaba milatariga masar aysan aqbalaynin fawdo ka dhacda dalkani masar xuseen saxnuuni v o a qaahira